de isbedello siyaasadeed baa jiray marna galmudug baa buuq ku furaa marna puntland baa doorasho ku jirtay dowladda federaalka ayna dowrkii ay ku lahayd siduu ahaa uma ay buuxin guddigii iyo odayaashii iyo xoogaa gaabisaa galay xilliyadaasaa marka waxaa ka faa'iidaystay dad ardaala oo shilalba dhecdhaceen arrimahaasaa marka hadda la isaga yimid aniga iyo gubernatooruhu degmada iyo gobolkuwa dhinaca puntland hawsha waa ku cusbaayeen oo isbedelaa dhacay marka waxay ahayd dib u habeyn bay ahayd kulamadeedii hadda ahaa iyo xoogaa shaqaaqooyin meela kasoo ifbaxay sidii loo xallin lahaa wadahadaladii iyo wada shaqayntiina dib loogu soo celin lahaa saas ku saabsanaa waxaa jiray gudoomiye in shaqaaqooyin sidaa tilmaantay gobolka ay ka dhaceen ha ugu dambayse afduubyo ammaanka wax u dhibi kara gobolka inay ka dhaceen arrimaha ma ka wada hadasheen dhinacyada gobolka
arrimahaasi way jiraan afduubyadaasi labada dhinac kama wada dhicin laba jeer mise waa saddex yaa dhanka galmudug dad dhinacan reer puntland looga looga afduubay oo dhanka galmudug baa afduub gacantiisu ka timid iyadiina wadahadal baa lagu dhameeyey maadaama dadka la afduubay aysan wax dembiya lahayn iyagu waxay ka cabanayaan nin hadda gaal ku jira gaal shiraha oo maxkamadi xukuntay sida la sheegayo ninkaas kiisas baa loo haystaa waa wax u baahan inaanu marino nidaam waana ka ballansannahay waxaanu rabnaa guddiga odayaasho lix iyo lixdankaa iyo labada maamul iyo ciddii ehelka ninkaa hadda xiran oo wax loo afduubaya eheladiisa si wada jira inaanu ninkaa kiiskiisa uga wada u wada ogaano oo uga wada dhagaqaadno hadduu ninkii dembiile noqdana hadda dembiile ninkii wax u afduubaya ama wax u bi'inaya waa nimaan xal iyo nabad rabin hadduusan dembiile noqon oo ninkaa nin lagu khaldamay uu yahay oo hadda waxaa leeyahay waa nin waalan haddee nin waalan maxkamada maxkamadda xukunta iyada lafteedaa dib uga egis leh ninkaasi wuxuu yahay marka xaaladdiisa waa isla xaqiijinaynaa waana u wada jiraynaa haddaanu xaaladaa dhammaynana waxaanu jecelnaha ninkaas hadduu dembiilo noqdana inaanu ku wada qanacno hadduusan dembiilo ahayn xorriyaddiisii inuu helo dhinaca kalena waxaanu leenahay haddee afduubku xeerka kuma jiro waxyaalaha hadda keenay inaanu dardar gelinno guddiyada inay shaqeeyaanna waa ka qayb xeer baa la rabay in la dhigo xeerkii labadii dhinac midna ma saxiixin weli dhinac walbaana wuxuu leeyahay dhinaca kalea jiitanku xaggiisa ka jiraa haddaan la helin wax dabara oo ardaasha lagu qabto oo xeer ah kiiskaana weligii furanu ahaanaya dhibaataduna hari mayso
dhinaca maamulka galmudug xiriirka iyo wada shaqaynteeda ka dhexaysa intee laegtaha aada bay u wanaagsan tahay anigu hadda intaan xafiiska joogay ilaa lix jeeraan dhinacaas kulamo iyo shirar u tegey iyaguna ay noo yimaadeen haddaan raba hadda inaan aadana cidna ma kaxaysto xilligaan rabaan socdaa xilligaan rabaan u tagaa magaalada gaalkacad aniga waa isugu kaymid dadkuna waa isugu kaymid oo waa dad wada dhashay gaalkacyo maraqaydoo la kala jeexayana maaha kanaal suweysna la dhex marin mayo labadan dhinacna dhinacinta dhammaado dhinaca kale carada u hari mayo laakiin ama deris isnabadgeliyo oo waxay ku deris ku yihiin yaqaanaa la noqonayaa ama dad wax wada leh baa la noqonayaa anigu mabda aan qabaana waa kaa waxaa weeye gaalkacyo midnimadeedu waa midnimada soomaaliya laakiin waxaa la rabaa dadku inay ku midoobaan waxay ku kala nabadgeli karaan oo walaalo ku noqon karaan ugu dambeyntii waxaa jirtay arrin si weyn dadka gaalkacyo usoo jiidatay kadib markii habeene ka hor dab ka kacay dhinaca koonfurta gurmad aad adigu hogaaminaysay dhinaca waqooyiga aad ka tagteen dhinaca koonfureedna aad tagteen oo dabdamiskii geyseen arrintaa waxay noqotay arrin indhihii bulshada gobolka soo jeedatay adigu dareenkaaga sidee yahay
aniga dareenkaygu aad buu u wanaagsanaa waa kaan markii hore ku tegey dabka afar saac abaarihii xilli ay tahay oo habeennimo ama tobankii fiidnimo yaan waxaan arkay anoo hoteel dhaladiis dabaq anoo saaran waxaan arkay dab kacay waan isleeyahay qadar ilaa lixdan mitir toddobaatan mitir ku dhowbow dhulka ka kac waxaan wacay maayarka waa dareema xoogaa inuu dab ku durugsan yahay maayar xirsi baan wacay waxaan dabkaasi muxuu yahay wuxuu yidhi magaaladii meel kaalin shidaalaa gubatay inaan debdemis xagga jirin waa dareemayey isla markiiba anigu go-aan baan qaata waayo dabka culayskiisuna waa ii muuqday cadow naga dhexeeya inuu yahayna waa dareemayay oo gaalkacyo dee guriba guriba ku dhisan yahay haddaan dabka marka meeshaa loogu tegin oo lagu dabin inuu gaalkacyo oo dhan saabanayo qofkii caqlile waa dareemayay anugu markaa go-aan baan qaatay tiimkii dhinacan puntland oo debdemiska oo heegan ahaabaan saacaddiiba wacay qadaraan labaatan shan iyo toban daqiiqa labaatan daqiiqa dhammayna goobtii dabku ka kacay baan tegey aniga waxaa ila socda hal wiil oo istaafa iyo kooxda debdemiska labadaa gaari baana ku tagna wax cuqdadoo aan qabay ama wax baqdinoo aan qabay oo aan dhibaatada dhacday uga gaban karayna ma jirin ilaa hal saacii bar baan dadkii dhex joogay oo dabkii wax ka dameeyey oo hubiyey inuu dabku damay gaariguna wuxuu iga dambeeyey laba saacadoodoo dambe